aan degmad u dhalanin ma annaga aan magaca ahaan ma annaga aan kuula ridin waxay nugu qabsatay muxuu yahay xilliyada doorashooyinka shacabka waxaa loo tumaa durbaan qabiil oo lagu qurxiyey ballanqaadyo dhalanteeda annaga markuu nin imaado kuula daalanaya ama nin ha ima ha ahaado ama naaka ima ha ahaato ama woman reeb ha ahaato ama consul ha ahaado ama mb ha ahaado nin kastaba imaado markuu imaado waan haydani jirne guryahaan ku martaqaadi jirne guryaha intaan gelnaan guryaha ku martaqaadi jirne nafkaan annag le anaan u qali jirne balse markay doorashadu dhammaato baahina ay dareemaan islamarkaana ay waayaan cid dheg jalaq u siisa ayay ka qoomameeyaan waxay sameeyeen kuurahaa hebel intuu ka hari lahaa adi hadday lukaa harta ay kaa go'dan haatee hokolaan dhehayne maxaan u yeelayne waa nin walaalkaa ah amaad wax ka heshaa hadhow haddana meeshii ayna dhigte yaan arka haynoon taaganna annaga had saacaddan waxaan taagannaa walaaba daale diriirtiisaa loo taaga god baan dabad kula jir godka asaga ninkii noogu imaadana waa nin aan cunayno tabti dhurwaaga aan cunayno ninkii nagu soo xisaabtami jire ninkii dhahaya hebel qoyskaa hebel uta qoys hebel uta qoys hebel uta warkaa asagaa ma jiro ugu dhammaaday kuwan waa qaar ka mid a shacabka ismaamulka gaarisa haddaba ninkii magaca oo kuura ku xisaabtamaya yuusan nagu soo xisaabtamin yuusan noo imaanin shaqaanan ka rabin lacagaanan ka rabin waxaanan ka rabin wax aan ka rabno maleh
wax aan ka rabno embi baan waxba ka rabin gafanaan waxba ka rabin dowladda korona wixii ay soo dhiibtay jid ayaga ay soo marayan baayada saasaan ku weyni wixii soo baxo jid buu maray jidkuu maray ayaga noqteene kaasna saasuu ku xirma waxba kama rabno madaxda aan soo doorno oo intaa u sacbatumayni maanta waxba kama rabno ninkaan ogeynow ogaaw hana noo imaanina taasaa walaaltinimo iyo waxsiisma noo eh siyaasiyiinta cusub ayaa ku baaqaya inaan cidna qabiil lagu dooran dadka wax doorto haddaba codkaaga waa mustaqbalkaaga aduu kugu xihan yahay qofka aad dooranayso muhiim ma aha qofka inaad isku cid tihiin muhiim ma aha qofka inaad isku qabiil tihiin muhiim ma aha qofka inaad isku meel ka soo jeedin laakiin muhiimadda dhabtahay waxay tahay qofka shakhsiyaddiisa mas-uuliyaddiisa aaminitaankiisa iyo diintiisa intaas ayaa muhiim ah marka waxaan odhan lahaa qof walba codkaaga haddaba ogo meeshaad dhigayso marka waxaan dhihi lahaa dhammaan aan ka soo gudubno fikirka ah in mataqaana qofka qabiil iyo waxyaabo kale lagu doorto aan ka soo gudubno aan dhihi lahay bulshada ayaa u muuqata kuwa bislaaday oo hadda kadib aan ku degmi doonin shaatiga qabiilka iyo jilaafooyinka siyaasiyiinta xildoonka
saddex maalmood hadday lo ku ururayso ama geel kuu dhalo laba hadday baajimayso laba la arka inay caana kuu yeelad waxaan leeyahay hadduu gafara xumaade imbiig amuu fiicnaada hadduu imbiig ilaahay ma isficnaada ama eta waa israaceen gafana imbiig wemin reeb koonti reeb kuddi waa israaceen go'aan ay ka gaareen wey anagana go'aan baan gaaray maaji maaji maaji ayna geeyeen baan taagan maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab